بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كأصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هدان أو من عابد فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب بسم الله الرحمن الرحيم باب أصول الفقه wal-usuul fiqiga khaasatan tacriifaadkiisii iyo abwaabta uu khaas iyo bal markaa taqsiimaad qeyba iyo abwaabta uu kaba kooban yahay ayuu baabkiisii yahay markaan kolay san horena shalayna uu yidhi kitaabku maanta waa kitaabkii horeynu soo aragnay uu nadmigiisii sharaxii aynu soo aragnay inaynu dhowaan ka soo baxnayna halkana sharaxunbuu uba yahay aadna siaan shalayba idhi waxaa mufiida ama muhim ah in lafdigan iyo haddana nadmiga iyo sharaxi inaan dib bal qiraa'o dambe ula wada yeelanon oo a u wada aqridaan taasi aad bay muhim u tahay wuxuu ihi markaa naadimku raximah llahu tacaala dee shalayna si aan soo sheegnay abyaada ziyaadada ee mutuunta qaar ku sugani abyaad uu leeyahay maaha camridi xataa waxaa kaloo jira sharaxyada lafdi beyd baa ku sugan baan filayaa markuu tirinayo walow aanu ibnu cuthaymin sharxan faalxamdu lilaahi calaa itimaamihi uma salaatullaahi maca salaamihi mutuunta kolley qaar kuma sugnay laakiin sharaxa ayuu matnigiisa iyo matnigan uu xagga hore ku badbaceeyay iyo sharaxaba ku suganyay beydku beydkana kolley qolooyinkii madbaceeyey uun wax ka dhacay weeyaanoo beydka camradii baa leh camridii baa leh laakiin waa kitaabka dhammaadkiisa beydku kuba khatimay taasba ama uu kuba khatimaye weeye ee maaha hadalkan halkan kuma sugna in sharaxanan hayaana kolley wuxuu isku yar xidhayay isagoon halkan saldhiga kaba tegay buu halkaa dambuu laakiin kuba sheegay oo la arkaa inuu kuba kaaftoomee waxaa laga yaabaa inay nushadan waayo waa meel wixii ugu horreeya kitaabka laga madbaceeyo tanaan hayaa intay asal u ahayd raggan isku yargeynaya matigu koley ay waxyaalahaasi kaba dhaceen alfa inay abyaad meeshii meel aan lahayn ay geeyaan ama abyaad shaarixu leeyahay ay keenaan matiga wuxuuhi markaa naadimku raximahu llahu tacaala ha ka qaado waa tii ismu ficilka ahayde usuula alfiqhi fiqhiga usuushiisii qaado lafdan xaalu yahay lafdi oo lafdigan ah inagoon eegin dee calam iyo magac inuu yahay ee aynu eegno un labadiisan jus ee uu kaba kooban yahay iyo macnaha ay keenayso iyo laqaban waa laqaban waxaala kownihi laqaban xaal u yahay calam ama magac lafdigan oo wada jira ama usuul fiqi oo wada jira uu fannigan aan imaka dee ku guda jirno uu calam iyo magac u noqday bal taas waa tacriifyadoodiiba ku iman ayuu leeyahay oo marka hore bal iyadoynaan eegin calamnimada ayuu inoo tacriifin doonaa san kitaabkii horeba kusoo aragnay labadan jus ee uu lafdigan ama cibaaradan usuul fiq ay kaba kooban tahay haddana mar dambe ayuu keeni doonaa bal usuul fiqi muxuu yahay oo marka labadan imaka jus ee aynu haynee labada laynoo kala tacriifin doono iyadoo la isgeeyo israacsan yihiinoon la kala qaadahayn oo laakiin magac u ah ama calam u ah fanni maxaa uu yahay taa tacriifkaasi horena taa waan u soo aragnay bal tiibuu sheekhu halkan inoo bilaabaya wuxuu ihi haka qaado usul alfiqhi usuul alfiqigii qaado macnaa waa fanigan ama cibaaradan baan u jeedaa weli fani ahaan maahe cibaaradan usuululfiqhi lafdan xaala kowniha lafdan waa si aan bal markaa dee aan leeya waa icraabaha ugu dhow ama sese shaarixanan ayaan idhaahno lafdan aan soo horraysiinaybo haaka waxaad qaadataa lafda usuulilfiqhi usuululfiqhiga lafdigiisii oo ah lafdiga usuul fiqi oo labadan kelimo kaba koobantaa bal lafdigaa qaado laqaban xaalu yahay magac iyo calam uu u yahay lilfanni fannigan ee laakiin marka uu la qabkayo waa inoo dambeeyaa markuu lafdigan uun la eegayana labadiisa jus la ictibaarina waa tan imaka uu inoo sheegayo qaadashadana wuxuu u wadaa baldee waa tacriifkiisiibaa kuu imanaya ee halkan u baraarugoo faham weeye in waxaana ay tahay uun dee say meelahan culimmadu si guud ay uga hadlaan usuululfiqi laba ictibaar buu leeyay midi waa lafdigan aan hayno oo ka kooban labadan kelimo usuul iyo alfiq dee waxaana jirta murakab idaafiya weeye waa laba kelimo isu idaafaysan murakabka idaafigana marka la doonaya in la tacriifiyo horta labadiisa jus baa la kala tacriifiyaa oo isagii lama fahmayo ama hagaag looma garanayo haddaan labada jus waxa ay yihiin la garan marka labadiisa jus midba gaar loo tacriifiyo ayaa dee macnihii uu inoo soo baxayaa ah tarkiibkan murakabka idaafiga ama imika markan kale la leeyay waa calam iyo magac buu fani u yeesan aan leenahay waa faniga usuulfiqiga labada lama kala qaadayo ee lafdigii oo imika mid keliya ah ama cibaaradii oo mid keliya ah ayaa magacii ah faniga taasna tacriifkeedu waa inoo dambeeyaa bal markaa ta horeaanu tacriifinaya haka usuululfiqi lafdan la qaban lilfani min jusayni wahuwa haddaba lafdigan usuululfiqhi min jusayni laba jus oo waa usuul iyo alfiqi ayuu qad tarakaba isaga yimi waa halkaynu cibaaradii hore mataga ku soo aragnay wadalika mu'allafun min jus-ayni cibaaradii nadmigeedii weeye oo wahuwa haddaba lafdigan usuululfiqhi ama cibaaradan ah murakabka idaafiga usuululfiqhi qad tarakaba wuxuu ka kooban yahu isaga yimi oo la isaga geeyey min jus-ayni laba jus labadii jusna maxay kala yihiin waa kuwan alwalu ka hore alusuulu waa lafdigan mudaafka ah ee alusuul uma thaanii sumada wasankunbaa keenay ee dee wathaanii baa meel luwa weeyaane wathaanii ka labaadna juska labaadna alfiqhu alfiqhu weeye oo waxa ay usuululfiqhi uu ka kooban yahay laba lafdi midi waa kelimada alusuul waa mudaaf midna waa kelimada alfiq waa mudaafu ilayhigii labadoo laysu geeyey baa usuululfiqhi markaa murakab idaafiya isku noqday waljus-aani labada jusna ama ha noqoto ka hore ee mudaafka alusuul ama ka dambe ee mudaafu ilayhigii alfiqhi mufradaani laba mufrad weeye oo usuulna waa mufrad in alfiqhuna waa mufrad horaantaa u soo ogaano cibaaradii nadmigii matnigii yaraa weeyaane waxa ujeedadu ay tahay mufradkanna looga jeedaa halkan waa maa yuqaabilu tarkiib oo dee al usuul walow ay jamacto jamcu aslin ay tahay laakiin haddana waa lafdigaa keliyeen murakabka ahayn dee fiqina waaba lafdiga isagu waxa weeye iska mufradka in marka la eego xaggii taniya jamac wixii qaabilayo markan ay mufradka isticmaalaan bay laba siyood u isticmaalaan kol wixii tarkiib qaabilaya oo murakabkiibuu muqaabilkiisii yahay kelimadu iyadoo jamacay markaa mufrad noqonaysaa dee waayo murakab maaha waana macnaha halkan loo jeedo kolla wixii mufrad iyo taniya qaabilayay baa mufradka loo isticmaala taa looma jeedo waayo kelimada hore usuul waa kelimo jamaca haddaan jaanibkaa kale ka eegno ee imaka murakab maaha waa lafdiga usuul fiqi baa murakaba laakiin al usuul markaan eegno mufradkaasi dee waa lafdigaasi waa lafdi mufraduu noqonayaa murakab aan ahayn haddaba al awalu ka hore alusuulu usuul weeye waa lafdi juska hore uma thaanii ay wathaanii ka labaadna alfiqhu fiqhi weeye waljus-aani labada jus-ina labadoodu mufradaani mid kastaaba gaar ahaantiisa mufrad weeyo mufradkuna waa maa yuqaabilu tarkiibahu halkan bal markuu inoo sheegay labadan aynu dee jus-u ka kooban yahay labadii jusna ay al-usuul iyo alfiqa ay yihiin si bal markaa dee iyagina kol hadduu murakab idaafiya la doonayo in la tacriifiyo ay tahay labada jus horta in la kala tacriifiyo ayuu labadii inoo tacriifinayaa wuxuu yidhi marka falaslu bal haddaba kol haddaad soo ogaatay labaduba inay mufrad yihiin oo doonaysa inaad garato labadan jus ee mid kastaaba mufradka yahay inaad garato aad doonayso maxaa markaa ay noqon hadalku fal aslu asalku waxa weeye maa wixii buniya la bineeyo calayhi isaga korkiisa hayruhu hayrkii oo asal waxaa la yidhaah sa asalka jidga aqalka oo kale asalkii jidaarka asalka shajarada ama asalku maxsuus ha noqdo ama macno weeye asal waxaa la yidhaah waa waxa wax kale korkiisa lagu binaynayo isagu shay buu asaas u yahay shay buu saldhig u yahay wax kale oo korkiisa lagu bineeyey baa jira oo isagu markaa asalkii noqonayo sa asalkii jidaarka iyo asaaska hore iyo asalka shajarada jiridda oo kale iyo dee furuucdii ay ka sarrayso ee furuucdii asal uu yahay bal asalkaas baa la yidhaa fal aslu asalku maa kii weeye buniya la bineeyo calayhi isaga korkiisa hayruhu kayrkii lagu bineeyo ee kayr aasaas u ah taasbaa asal la yidhaa walfarcu farciguna lafdiga uu inoo tacriifinayo kelimat alfarci kumay jireen horaanan kitaabkii hore ama sharaxiya uguba soo aragnay matnigii iyo waxa weeye dee munaasaba keento kol hadduu asalkii tacriifiyey baa maxaa munaasib noqday farcana bal wuxuu yahay inuu tacriifiya laakiin wixii laynoo tacriifinaya asal iyo fiqi ahaa kelimadan farci dee kuma jirto walfarcu farciguna maa huwa isagu maa wixii weeye iyanbanii dhismaya calaa siwaahu wax isaga aan ahayn oo kayrkii ah korkiisa ku dhismaya la yidhaa waa dee faraca imaka asalka muqaabilkii oo asalku hadduu yahay shay waxa asal u ah ee wixii kale ay ku dul dhismayaan ee korkiisa lagu binaynayo faracuna waa waxa kale ee wax kale oo dee isagii asal u ah ku binaysmaya ee isagii saa dee laamaha oo kale marka loo eego gidaarkii geedkii jiridiisii gidaarka intiisa sare marka loo eego asaaskii bal markaa kaas baa faracna lagu magacaaba walfarcu farciguna ma huwa isagu maa wixii weeye yambanii dhismaya calaa siwaahu waxaan isaga ahayn oo isagii kaba soo adhay ku dhismaya oo ku binaysmaya kaas baa lagu magacaabaa farac te umuura halkana maanta waa lafdiga laqbadiisa iyo macnaha guud inaan fahmno wax weynoo saasa waa tacriifaad guud oo aan hawl saasa sii lahaynoo ujeedooyinkii waaweynaa maynaan gudagelin والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي أصل كيبو إنو تعريفيي faracuna isaga ayuu dee bal markaas istidraad ahaan ha u raaciye ama dee munaasabadan ha u raaciye ayuu sheegu inoo raaciyey juskii labaad buu tacriifinayaa wuxuu ihi walfiqhu fiqhiguna cilmu kulli xukmin sharciyin waa xukum kasta oo sharciya dhammaantii garashadiisa la garto ayaa la yidhaahaa kaasoo cilmigaasa macrifadaasoo ama cilmigaa dee uu kaba cabirayoo jaa-a yimi ijtihaadan ijtihaad dariiq ijtihaad ku yimi kaas baa lagu magacaabaa fiqi duuna xukmin qadciyin ay siwaa xukmin xukum aan ahaanin duuntukaley ee waa lafdigane laakiin macaanii bimacnaa amaam iyo taxti iyo markaa waxa weeyaan oo bimacnaa wax dee shayga ama xaqiir oo kale basiid iyo waxaa kaley u timaadaa bimacnaa siwa iyo min hayr iyo waa macaani kala duwan oo dee halkan min hayr haddaan idhaha ama min siwa haddaan idhaha labadiiba ay qabanayse duuna xukmin ay siwaa xukmin xukum aan ahaanin xukumkaa dee imaka la gartay xukumkaasoo qadciyin qadciya fiqigii buu inoo tacriifiyey kolayna tacriifkii horeynu soo marnay asalkii macrifatu laxkaam sharciya allatii dariiquha alijtihaad baynu soo aragno kitaabkii hore waana intii nadmigeedii marka wuxuu naadimku yidhi xukumka sharciga ama xukum kastoo sharciya garashada la garto ee macrifo iyo aqoon loo yeesho markuu xukumkaa sharcigii yahay mid ku yimi ijtihaad oo dariiqiisu uu yahay dariiq ijtihaad ee dariiq qadci aanu ahayn kaas baa fiqi lagu magacaabaa taas wey oo bal shaarixii horeynu kusoo aragnay isagoo dee allatii dariiquha alijtihaad dee macrifaday sifo u ahayd bal haddaan taa aan raacno cilmigaasoo jaa-a yimi baan odhanaynaa ijtihaad ku yimi oo dariiqa uu inoogu sugnaanaya dariiq ijtihaad yahay de haddii aan bal maalan xukumka eegnana waa xukumkaasoo kolley waana waxyaala islaasimaye jaa-a yimi oo ku sugnaaday ijtihaadan ijtihaad laakiin aan dariiq qadciya kuba sugnaan markaa macnuhu waxa weeye iyadoynu hore u soo aragnay fiqhi waxa ay noqotaa axkaamtan sharciga ee dariiqa inoogu sugnaanaysaa ijtihaad ay tahay oo inta badan ama dalaalada adiladu qadciyata hubuut haba noqdeenebaa danni ah amase hubuudkeediibaaba markaa hore adilada danni ah adiladaa dee baxdigeedii iyo isugeynteedii iyo eegitaankeedii ayaynu wax ka qaadanaynu kaba fahmnay axkaam ka faa-iidaysanay axkaamtaas aan halkaa ka faa-iidaysanayabaa loo dariiqeeda uu noqday dariiqa ijtihaadka ayaa lagu magacaabayaa fiqi lagu magacaabaya ee haddii xukumkani xukum sharciya yahay dariiquu inoogu sugnaadayna dariiq qadciya yahay sida salaadu inay waajib tahay oo kale soomka ramadaan inuu dee arkaanta islaamka ka mid yahay sinada iyo khamrada iyo inay xaaraam tahay waa macrifo iyo aqoon yar iyo weyn la wadaagsanayo caalim iyo jaahilna dee la garanayo oo bal waxa weeye dad aan islaam ahaynba macrifada ay leeyihin inay umuurahaasi ay diintan islaamka kaga mid yihiin wax ku xidhan maaha istidlaal iyo markaa barasho iyo tacalum iyo waa cilmiga daruuriga ee dadkii u xasilayay weeye ugu xasilay dee diintii daruur ahaan looga ogyahay umuuraha caynkaasa ee dariiqeedu uu qadciga yahay garashadeeda la gartaa dee yar iyo weyn caamo iyo khaaso waa la wadaagsanaya oo markaas waa wax dadkii ka dhaxeeyo macrifo caama weeyaanoo fiqi lama odhanayo ee macrifadani waxa weeye dariiqeedu uu ijtihaadka yahay ee dadkii awoodda iyo aqoontaa lahaa dee ay kuba ijtihaadayaan ay wax kula soo baxayaan iyaga u xasilaysay hadday doonto markaa dee dariiqa dee waxa weeyaan iyaga agtooda wax dee yaqiinba ha u faa-iidayso arrinka caynkaas ee dadkii kaleen macrifadooda lahayna kaba qarsoonayd taas baa waxaa lagu magacaabayaa fiqi ayaa laguba magacaabayaa bal soomkii rabadaan haddaan nidhi waxa weeyaan waa arkidee waa garashada la gartay inuu waajib yahay maaha waa qadci bay ku sugnaato fiqi laakiin soomka rabadaan oo kale inay dee shardi tahay si soomku u hagaago niyo habeenkii lasii niyoodaa taasi heerkaa aqoonteed iyo macrifada dadka ka dhaxaysa ay wadaagsanayaan heerkaa ma gaadhsiisna waa wixii ijtihaad kuba sugnaanayay taasi fiqhi bay noqon haddaba bal fiqi waxaa la yidhaahaa xukum kastoo sharciya oo yimi oo inoogu sugnaaday dariiq ijtihaad inooguba sugnaaday laakiin xukumkii sharciga ah ee dariiq qadci inoogu sugnaaday bal markaasan dee ijuweyni uu ku socday naadimkunu isagu tabac u yahay kaas lama magacaabayo fiqi walow dee culimmada qaar jira laain umuurahaasna adiladeedu ay qadciga tae yaqiinta ay noo faa-iidaysanaysana aqoonteedii iyo macrifadeedii fiqi waa la odhanaya walfiqu cilmu kulli xukmin sharci jaa ijtihaadan duuna xukmin qadci markuu inoo tacriifiyo inoo sheegay bal fiqi wuxuu yahay oo waa axkaamtan sharcigaa ee dariiqay inoogu sugnaanaysaa ay ijtihaad tahay garashadeeda ayaa fiqi la yidhaa ayuu bal axkaamtii inoo kala qaadaya ama xukumkii sharcigaa buu qaybihiisii culimmadu ay ku ogaadeen tatabuci iyo istiqrihii ay ku ogaadeen ayuu inoo sheegayaa inoo kala qaadaya wuxuu yidhi walxukmu xukumku xukumkuna waa xukumkii machuudka ahaa waayo waa xukumkiina marka hore xukumkii sharcigahaa baa layna yidhi xukumkii ama caadi ahaan loo ogaaday ama dee umuurahan xisiga un laguba ogaaday dee taas ama caqli xukumkii ahaa meesha kuma jiro oo kaa fiqi lama odhanayo ee waa xukumkii sharciga ahaa ee dariiqa uu inoogu sugnaanaya ijtihaad aabaa fiqiga haddaba xukumkaa sharciga ee maxuudkaa ee laynoo soo sheegay wuxuu noqonayaa ama uu yahay waajibun mid waajiba wamanduubun iyo midkaa sunno ah iyo wamaakii ubiixa la baneeyey iyo walmakruuhu makruuhii oo maca maakii macii ahaaday xurima la xarimay oo waa xaaraamtii maca saxiixi isagoo bal sheekhu deesaynu horaynu ugu soo aragnay matnigii yaraa waraqaad waana qowl dee aimo kale aanay ku waafaqsanayn in axkaamta shanta lagu soo axkaamtan takliifiga lagu soo daro saxiixa iyo faasidke oo maca saxiixi saxiixa maciisa ahaaday mutlaqan xaalu yahay saxiixaasi mid la idlaaqay oo ama waxaa dee saxiixa uu gelayaa waajib ha noqdo ama sunno haba noqdo bal khaasatan markuu cibaadaad yahay ama dee waxa weeyaan saxiixu suu xagga dambeba shadriga dambe kuba sugan wuxuu cibaado ha noqdo ama mucaamalo haba noqdee xaalu yahay mid la idlaaqay saxiixii isagoo dee taa hore raacaya iyo walfaasidii faasidka maci oo wuxuu leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala xukumkii sharciga ahaa ee uu ina yidhi garashadiisa la garto khaasatan wixii dariiqiisu ijtihaadka yahay baa fiqhi ah ayaa wuxuu ka kooban yahay oo u kala baxayaa qeybahan toddobadaasuu isagu sheegtay walow dee aima ay raajax yeelaan labada dambe axkaamta wadciga inay kaba mid yihiin inay axkaamta takliifiga kaba mid ahayn markaa muxuu yidhi mid waa waajibkii waajibka halkana marka fiqhi aan tacriifinayno aan leenahay xukumkii sharciga ah ee dariiqiisu ijtihaadaa garashadiisa fiqhi la yidhaa haddana aan taa xukumkaa usii kala qaadayna waajib iyo manduub loogama jeedo waajibka inoo soo socdee uu inoo tacriifin doonee adigu waajibka tacriifkiisiya taasi waa fani usuululfiqi ee fiqigan maaha ee waajibku marka wuxuu noqonayaa waa jusiyaadkii dee waajibka waa waxyaalihii waajibaadka ahaa garashadooda waxaas inuu waajib yahay waxaas inuu waajib yahay waxaas inuu waajib yahay taas baa fiqigii noqonaysa ama waajib muxuu yahay oo waa waxa dee la iska thawaabinayo samo haddii la sameeyo haddii laga tagana ciqaab lagu mudanayo taasi waa tacriif usuululfiqi oo fiqigii ma aha ee imaka waajibka waxa loo wadaa waa jusiyaadkii waxyaalihii waajibaadka ashaa dee waxaas inuu waajib yahay waxaas manduubkuna waa saasoo kale waa umuurihii dee sunno ahaa garashadeeda dariiqeedna ijtihaad inooguba sugnaaday xaaraamtina waa saasoo kale waxyaalihii laynagaba xarimay ee dariiqu inoogu sugnaanayana dariiq ijtihaad uu ahaa garashadiisa waa saasay waxani wada noqon ee maaha iyaga alfaadahan iyo tacriifkooda taasi waa usulfiqi bay noqonaysaa haddaba waxa weeye walxukmu xukumku waa xukumkii sharciga ahaa wuxuu u qaybsamayaa dee ilaa toddoba qaybood buu isagu u qaybiyo waxa weeye waajibun mid waajiba oo ah waa waxyaalihii waajibaadkaas aan soo sheegnay jusiyaadkii waajibkaoo la garto wamanduubun isaguna mid sunnaa dhammaanna tacriifkooda waa inoo iman doonaa xagga usuul ahaan alfaadahan iyo wamaa kii ubiixa la baneeyo macnaa walmubaaxu wixii mubaaxa ahaa iyo walmakruuhu kii isaguna karaahada ahaa tacriifka inoo wada dambeeyo iminka ma tacriifinayo maca maakii iyadu laba jiro kuwan raacsan yahay oo uu ka mid yahay oo axkaamtii shanta ah axkaamtii dee bal takliifigaydna uu kaba mid yahay wixii xurima la xarimay ee isagu muxaramaadka ahaa khaasatan waa jusiyaadkiya maca saxiixi waa xaal uu yahay dee saxiixa maime saxiixa maci isagoo ah weliba oo ula jiro axkaamtii waxa ka mid uu leeyahay xukumkaa sharcigii u kala baxay ama qaybihiisii saxiixiibaa kaba mid oo tacriifkiisuna uu inoo dambeeyo in mutlaqan xaalu yahay saxiixaasi mid la idlaaqay oo ujeedadu ama waajib wax waajiba dee waxaan markii shuruudihiisii iyo arkaantii loo dhameeyey sixadu ay ka ratibantay waajib ha noqdo ama wax sunno ah wuxuu kaba ratima haba noqdo haddaan taa shaarixu si imka iyo sharxaya weeye ama maca mutlaqan xaalu yahay ama mucaamalo waxaani ha noqdo ama cibaadee dee kol haddii wixii dee saxiix ahaa iyo walfaasidi kii isaguna faasidka ahaa marka labadan dambe marka waxa weeye iyada culimada intooda badan ee axkaamta wadciga ay ku tiriyaan ee shantaas hore ayuunbay axkaamtan sharciga kuba koobaan ee takliifiga wuxuu yidhi min qaacidin kolley min caaqilin baan aqriyayay markaan nuwasaaan dee abyaada ku inshaadayay imika laakiinse ii taalla aan aqriyo haadaani labadani waa saxiixa iyo faasidku min qaacidin ku fadhiya ayay xaggiisa ka ahaadeen aw amase min caabidin ku cibaadaysanaya waa se ii taalla waana se idin taalla waan filayaa matniga yar mooyaane meelaha kale waxaa weye horta waxaan filayaa dee kitaabka wuxuu ugu horeeyey dabco galay waa nuskhada anigu aan hayo marka la eega matni ahaan kaas baa dabco gala markii ugu horreysay la madbaceeyey waxyaalahan dambe dee ibnu cuthaymiintiisa sharaxiisana waa tan iyo mutuuntan kale kala duwan ee lama madbaceeyey bal taasna way jireen marka dabcadayda waxaa taalla lafdiga qaacid baa taalla waana kolley waxyaalihii u asalka kitaabka ugu horeeyaan leeya waxyaalihii la madbaceeyey weliba shaarixu intaa kumuu dhaafin qaacidan wuxuu kuba fasiray ku isagu cibaadada ka tegay oon cibaadadii la iman amase mid cibaadaysanaya ayay labadan saxiixa iyo faasidku xaggooda ka ahaadeen waxaan u raaciya wax takmiilo beytka uu ku buuxiyey laakiin nuskhooyin far ah oo makhduudaad oo ilaa imikadan laba hayo ayaa halkaa dee dabcada ibnu cuthaymiinna saasubaa kuba suganoo wax tacliiqana umuu yeelan laakiin waxa weeye nuskooyinka far oo la hayo ayaa qaacidin bedelkeeda waxa kuba sugnayd caaqidin waana sida sawaabka ah oo tani taxriif bay noqonaysaa oo hadal takmilo uun ma noqonaysee waa saxiixa iyo faasidku wixii ay gelayeen oo markaa maxaan odhanaynaa haadaani labadan waa saxiixa iyo faasidku min caaqidin waxay ka ahaadeen ku caaqido caqdi la baashiraya iibkii iyo ijaaradii iyo waxyaalihii kale mucaamalaadka ahaa oo caqdi taas iyo aw min caabidin amase ku cibaadaysanayo markaa macnuhu muxuu noqonayaa saxiixa iyo faasidku bal axkaamtii wadciga ahayd ha kaba mid noqdeen natiijo camal lala yimi oo loo buuxiyey wixii uu baahnaa ama wax laga tegay ka dhalanaysa haba noqdeene maxay ka wada imanayaan oo xaggii ay kaba dhacayaan cuquudi oo cuquudi dee matalan haddii ay sii shareecadu ay ugu tala gashay ay dhammaysato na caqdi saxiixa la odhan haddii wixii shareecadu ay u dejisay caqdigan inuu iyo habkii ay ugu tala gashay uu gees marana caqdi faasiduu noqonaya cibaadadna saasoo kale dee hadday cibaadadu markaas ay noqoto si shareecadii ay ugu tala gashay iyo shuruuddii iyo arkaantii wixii ay u dejisay cibaadadu ay waafaqdana ay waafaqdana si shareecada ay u dejisayna cibaado saxiixa ay noqon haddii ay taa aanay waafaqsanayna way kaba duwanto ama shuruuddii wax la waayo arkaantiina cibaado faasidaha labalabi suuradii haba taale cibaado faasiday noqonaysaa markaa labadan saxiixa iyo faasidku cuquuddiina way gelayaan cibaadaadkiina way gelayaan caaqidkuna waa kii caqdi laba imanayay caabidkuna waa kii cibaado laba imanayay oo markaa takmilana mahay waa labadan wixii ay gelayeenoo bal waxaan leenahay saas dee ha kuba sugnaadeen iyo dee bilowgii horena kitaabkii la madbaceeye si ha kuba yimaado wixii dambana tabac isaga ha u ahaadeene kol haddii makhduudaad sidaasay ku qorantay lahaye macnuhuna uu taa yahay macnaha kale taxriifun buu noqon waana macno imika halkan wixii noo soo kordhinaya oo marka aan nidhaahno min wasankuna iyadna waa sidii un wax alla wax iska bedelayaa ma jirta wasanka waayo lafti labada lafti waa isku wasan min caaqidin haadaani bacna haadaani waa saxiix walfaasid min caaqidin wa min caabidin marka imika wuxuu noo bilaabayaa alfaadahan uu inoo soo sheegay waajibkiiyo wixii uu ku cadfay tacriifkoodii waana tacriif iska daahir ah falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka la xukumayo bisawaabi ajri iyo sawaab loo xukumi dee waa fii ficlihi samayntiisa la sameeyo waa cibaaradan soo aragnay maa yusaabu calaa faacili bal maalan waa almaxkuumu ka la xukumayo oo bisawaabi sawaab iyo ajri in la siin markaa laga helayo fii ficlihi samayntiisa la sameeyo oo samayntiisa ajri iyo sawaab haddii dee ilaahay daraaddii loo sameeyey laga helayo kaa weeye wabilciqaabi bal halkaa bisawaabidii iskaga cadfo falwaajibu almaxkuum bisawaabi walmaxkuumu ka la xukumayo oo bilciqaabi ciqaab loo xukumayo fi tarki ay fii tarkii ka tegitaankiisa laga tegay ee marka isaga laga tagana ciqaabi ay ka dhalanayso taas baa laydhaa wamaa yusaabu calaa faacili wa yucaaqabu calaa taarikihi cibaaradii aynu matiga ku soo aragnay weeye bal markaa waxaan leenahayna bilciqaabi bithawaabidan bay raacsan tahay atarkina waa fii ficlihi oo markaa almaxkuumu bithawaabi fii ficlihi waalmaxkuumu bilciqaabi fii tarkihi ama fi tarki ka tegitaanka laga tagana maxaa ka dhalanaya dee haddaan ilaahay ruuxii kaba cafiyin ciqaab baa lagu mudanaya kole cibaaradii toosnaydna in laydhaa ciqaab baa lagu mudanaya wey waayo kolkol baa ruuxa lagaba cafeeya ilaahay ka saamaxayaayo aanu ciqaab mudanahayn bal haddaba waa jawaajib waxa la yidhaa kaa marka la sameeye ajri laga helayo haddii laga tagana ciqaabe ay ka iman markaa markaa ajri loo xukumayo maxaa inoogu baxaya oo meeshaa ka baxaya makruuhii iyo xaaraamtii iyo mubaaxi dee samayntoodani thawaab kuma sugna oo bal markaa meeshii bay kaba baxayaan waxa weeyaan iyo xagga marka la eego katagiisa ciqaabi ka dhalanaysaana meeshii maxaa baxaya sumnihiibaa bixi inay isagu ajri waa lahaaye sumnihiibaa halkan kuba baxayo isaga katagiisa laga tago ciqaabi kama dhalanayso almaxkuum bithawaabi fi ficli watarki bilciqaabi taasi waa waajibkii wanadbu sunnuhuna maa kii weeye fii ficlihi samayntiisa la sameeyo athawaabu ajri uu ku sugan yahay oo haddii lala yimaado imtithaal iyo ilaah daraaddii loolaba yimaado ajri iyo thawaab baa laga helayaa halkaa isagiyo waajibka waa iskaga mid buu noqon markaas waxyaalihii kala baxaya ee qaybihii kale axkaamta ahayd walam yakun aanu ahaanin fii tarkii ka tegitaankiisa laga tago ciqaabun ciqaab oo haddii laga tagase ciqaabi kaba iman soo sunnihii subaxa kaba horeeyey ruuxu hadduu la yimaado ajriyo thawaabuu kaba heli haddii uu ka tago dee halkaa waajibkiibay markaa ku kala baydhayaanoo katagaa uu ka tegay ciqaabi ugama imanayso oo looma ciqaabayo waayo dee shaygaa sunnaba ahaa en waajiba ahayd kaas baana sunno laydhaa wanadbu maa kii weeye fii ficlihi samayntiisa athawaabu ajri uu yahay walam yakun aanu ahaanin fii tarkii ka tegiisna ciqaabu bal waana alfaada cadoo waxba kuma sii joogsanayeen walaysa fi lmubaaxi min thawaabi ficlan wa tarkan bal walaa ciqaabi wuri walaysa ma ahaaninoo filmubaaxi wixii mubaaxa waa shaygii laynoo baneeye iska mubaaxa ahaa haddaan wax kale la xidhiidhin oo labada dhinac mid raaciya min thawaabin wax ajriya iyo thawaaba oo isaga ku sugan oo laga helayaa ma jirto ficlan ficil ahaan wa tarkan ka tegidataan ahaan oo haddii la sameeyo ajri kuma sugna hadaa niyo daaca iyo waxyaalo kaliya niyo aanay bedelin oo niyo aanay ajri u yeelin haddii laga tago iyadna katagaa laga tegay haddii aanay dee ninku aanu uga tegin xaaraamka cabsigeed oo waxaana xaaraam kuu jiidi hadduu ugaba tago niyo khayr baa jirta ajri baa meeshii imanaya laakiin haddii ay tahay katag aanay adigu bal wax kale la socon iyadana wax ajriya oo katagiisa iyo samayntiisa ku tacaluqaya maba jirto walaysa fi lmubaaxi min hawaabin ficlan ficil ahaan wa tarkan bal walaa ciqaabi oo maxaa halkan hadalku noqon walaysa fi lmubaaxi min hawaabin walaa ciqaabi dheh ajri iyada isaga kuma sugna mubaaxi ciqaabna kumaba sugna ficlan wa tarkan samayn ahaan oo haddii la sameeyo oo niyadaas aan sheeginay aanay jirin niyo daaca iyo ajri kuma tacaluqayo samayntiisaas ciqaabna kuma tacaluqayso haddii laga tago katagaa laga tegay ajri ku tacaluqayaa ma jirto ciqaab ruuxa uga imanaysana ma jirto waa waxa aan dee waa shay laynoo baneeyey haddaan samayna iyo haddaan kaba tagnaba waa waxaa cafiga rabbi subxaana watacaala inoo fasaxay samayntiisa iyo katagiisa marka haddaan wax kale oo xukunkiisa bedela ama jaanib raaciya meeshii ajri uba yeela khaasatan aanu jirin ama de waxa weyaan wasiilo xaaraam intuu noqday halkaasna dembi uu kaba yimaado isaga sidiisa lidaatihi wax hawaaba iyo wax ciqaaba ku tacaluqaya ma jirto walaysa fi lmubaaxi min hawaabin wax ajriya ficlan samayn ahaan tarkan bal walaa ciqaabi ciqaab iyaduna de macnaha walaysa fi lmubaaxi dee waxa weyaan min ciqaabin wey oo min hawaabin walaa ciqaabin wax hawaaba ama ciqaabo kuba sugan ficlan ka tegitaan iyo tarkano bal walaa ciqaabi wax ciqaaba oo kaba imanaya iska daa hawaabkaase isaguna samayntii iyo ka tegi ma jirto kaas baa mubaax laydhaa wuxuu uhi wadaabidu lmakruuhi caksu maa nudib kadalika laxaraamu cagsu maa yajib oo beydka horeen ka soo baxay mid hawaabintu waa ismigii laysa ee waxaa zaa'ida uun mintan baa zaa'ida khabarkuna waa jaaro majruurkaas walaa ciqaabina ismigan laysa ee min hawaabina een leenahay mintaa zaa'ida saasaa loo mintaa zaa'idada lagu jira dee sida kale marfuuc buu ahaan la oo inaan rafcinay ahaan layd ayay walaa ciqaabina ku tacalluqsantahay balna beydka ayuunbaabu kuba buuxiya si ay makaan kuba laqbeeyey markaan hadalka israacsano ee dee wasankaa koley hadalka ayaa nadmi ahaanta ayaa kolkol waxyaalo aan marka nasriga laga maarmi kari lahaa buu ku ruuxi uu ku qasbanaanayaa si bal cibaaraadka ay ugu hagaagaan ama beydkii ugu toosnaadeen wuxuu idhi wadaabidu lmakruuhi wixii makruuhaa daabidkiisu cagsu maa nudib ay cagsu daabidi maa nudib taas ka raacso cagsu daabidi maa nudib wixii la sunneeyey daabidkiisa cagsigii weeye waa beydkii horan ka soo baxnay muxuu ihi wanadbu maa fii ficlihi thawaabu walam yakun fii tarkihi ciqaabu makruuh daabidkiisa waa kaa cagsigii oo muxuu noqonayaa markaa isaga hadduu kaasi ahaa maa fii ficlihi thawaabu almakruuhu maa fii tarkihi thawaabu buu noqon waa waxa isaga kataga laga tago in waa karaaha ee haddaad imtihaal uga tagto weeye ilaah daraaddii aad uga tagto ajri lagama helayo laakiin imaka taas walam yakun fii ficlihi ciqaabu laakiin samayntiisa la sameeyo haddii laguba dhaco aan ciqaabi kaba imanayno daabidkii aan manduubka ku soo aragnay ayuunbaad cagsiyaysaa baydkii uun wa daabidu lmakruuhi makruuha daabidkiisu cagsu maa kii ay cagsu daabidi maa nudiba wixii la sunneeyey daabidkiisii makaanbeydkaa ku soo maray cagsigii uun weeye oo hadday kaa samayntiisu ajri ay lahayd kan ka tegiisa ajrile imtihaal loogaba tago kaa waxa weeyaan haddii samayntiisa lalahaa mee ka tegiisa ciqaabi kaba imanayso kanna maxaad odhan samayntiisa ciqaabi kaba imanayso kadalika alxaraamu xaraamtuna sidaasoo kale weeyaan oo xaraamkii oo isaguna maxay tahay cagsu maa yajib ay daabiduhu daabidkiisu waxa weeyaan isagu markaa dee daabidi maa yajibu waa wixii isagu waajibay daabidkii uu lahaa cagsigii un weeye oo xaraamtuna sidaasoo kale weeyo cagsu maa yajibu waa wixii waajibay cagsigii macnaa daabiduhu cagsu daabidi maa yajibu wixii isagu waajibka ahaa aynu soo aragnay daabidkii laynoogu soo dabdiyey cagsii buu noqon kaasna maxaan soo aragnay falwaajibu lmaxkuum bithawaabi fii ficli wa tarki bilciqaabi soo may ahayn kana markaa muxuu noqonayaa waa waxa ka tegiisa ilaahay daraaddii looga tago waayo haddaan qalbigiisa waxaasi kuma jirin thawaab kuma tacalluqayo ilaahay daraaddii sheegan xaaraamtaa uga tago ajri iyo thawaab uu kaba helayo samayntiisa uu sameeyana ciqaab uu ku mudanayo kaasna cagsi buu ahaayo dee samaynta ayay ajri lahayd ka taguna ciqaab baa ka imanaysay tanna samayntiisa la sameeyo mee ka tagiisa laga tago ilaahay daraaddii loogaba tagaba ajri yeelanaya samayntiisa la sameeyaana maxay keenaysaa ciqaab bay keenaysaa balkaa weeyo kadalika alxaraamu عكس معنى ضابط كيسو عكس ضابط ما يجب وضابط الصحيح ما تعلق ساكب الملبن كوير كالله إن شاء الله تعالى عشر كالك إنو شوقي دونا بل واحد دعي كرتنا هنا ير واحد سادعي كرأي هدي على إله بالرئيس كم مقنادة عشر كايماني والله سبحانه وتعالى على